Furiinka ayaa kusoo badanaya bulshada Soomaaliyeed taasi oo saameyn ku yeelatay caruurta ay dhalaan lamaanaha isfura qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen waxyaabaha keena furiinka qoyska su-aasha i weydiisay runtii waa maaragtay waxaan is leeyahay waa wax aada maaragtay magaalada uga jiro baryahan dambena aada usoo badanayo aniga fikirkeyga iyo iyo waayo aragnimadeyda haddii aan ku cabiro waxyaabaha sababo in maaragtay qoyska uu burburo kow waxaa ka horta xagga maaragtay dhaqaalaha dhaqaala yari soo food saaro ninka sababtoo ah qofka masruufka laga rabo iyo maaragtay dhaqaalaha laga rabo waa ninka ragga in maaragtay qoyskaas uu biilo uu infaaqo waxaa laga rabaa maaragtay ninka ragga laga rabaa haddii ninka raggii ay maaragtay dhaqaala dhaqaala dhaqaalihii dhaqaala xumi ay soo food saarto waxaa imaanaya maaragtay in labadii qof ay iska hor imaadaan dhaqaala xumidana waxaa ugu weyn oo maaragtay keeno waan ogsoonahay waddan maaragtay hadda soo koobsanayo ayaan maaragtay ku noolnahay waxaa kaloo jiro caqabada labaad oo aan isleeyahay aniga way sababi kartaa burburka qoyska isfaham yari maxaan ku idhaahdaaye labada qof marka hore ay maaragtay soo wada sheekeysanayaan iyagoo aan maaragtay aada maaragtay isku dhexgelin inkastoo labada qof markii ay maaragtay isku imaadaan un qof walba dabeecaddiisa markaas un la ogaan karo inta kale qofka uu burcad isku kaasoo marinayo laakiin waxaa ila quman in labada qof ee maaragtay muddo waqti soo wada qaataan haddii xataa laisku geynayo in fursad la siiyo ayaga naftirkooda bal ay isku fahmaan labadaas arrimooda maaragtay isleeyahay labada arrin oo maaragtay ugu waaweyn ee sababi karo maaragtay burburka qoyska saan qabo waxay marka hore ku bilaabanaysaa waxoogaa isfahamka oon fadhinin iyo labada qof markii ay isrukaansanayaan waxay salka ku haysaa dhaliintan marka hore iyo bilowga hore haddii waxaan dee qofka maskaxdiisu uu toos waxaan shay cibaada inuu yahay marka uu gelayo aaminsan yahayna cibaado inuu yahay guurku oo dhinac markii dee laga fiiriyo oo rasuulku naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yidhi badiya guurka si maanta qiyaab aan ugula tartamo madaha kale dhinaca ay faa'iidada iyo shayga diiniga ka tahay dhanka kale uma adkaysanayaan labada qoof ishukaansanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee xilliga welibana la joogo waxaa ku jira ka fiirsasho fara badan la'aan oo ka imanaysa xagga xagga muxuu ahaa diiniyan ama sharciga islaamka inta badan sababta a gabadhu waxay leedahay guurso guurka marka dhab ma aha waxaan inuu dhab yaha fiican waxayna leedahay hadhow ninkan markaad ka fujisato iska fur haddana laba bilood ama saddex bilood kabacdi mid kala guurso waxoogaa waxaan saaminsanahay un waxoogaa sariirtaas intaasu beertaa inay dib usii garato saan anugu isleeyahay marka halkaas dhabtii baan ka jirin waxaan dhihi lahaa dhammaan bulshada jubbaland ha noqoto ama guud ahaan bulshada soomaaliyeed ha noqoto waxaan dhihi lahaa kow ha lagu fadhiisiyo alla kacabsiga dhallinyartan soomaaliyeed waan aaminsanahay hadday alla kacabsiga ku fadhiisiyaan ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto shaygaas wuu waarayaa waayo waxaa bays oo ama sal oo alla kacabsiga wiilku wuxuu yahay bay gabadhu garan hadduu duruufaysan yahay bay garan hadduu si kale wax ka yahay bay garan wiilkuna sidoo kale gabadha wuu garan oo boqolkiiba boqol isaga inkastoo nin uu yahay oo caqli fara badan laga rabo dulqaadashadii laga rabo waxaasoo dhan buu marka fahmi marka saasaan dhihi lahaa